وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد المكي محمد بن عباد بن الزبرقان المكي من العاشرة قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة رحمه الله وaan soo marnay qaala sufyaan wuxuu leeyahaa qultu lisuhaylin waxaan ku idhi suhayl suhayl ibn abi saalix weeyaan inna mran camran waa camr bnu diinaar xadaanaa can ilqacqaa camr bnu diinaar waa ardagii waa shiikhii sufyaan ibnu cuyayna marka wuxuu leeyahay qultu lisuhaylin ina camran yani camra bna diinaar xadaanaa can ilqacqaa camr bnu diinaar wuxuu nooga waramay qacqaa qacqaa waa alqacqaa bnu xakiim alkinaani almadani min alraabica can abiika abiikay ugu laabanaysaa suhayl qacqaa camr wuxuu nooga waramay qacqaa qacqaana can abiika suhaylow can abiika waa abu saalex waay marka oo aabbaha u ah suhayl qaala sufyaan warajowtu an yusqita cannii rajulan waxaan rajeeyey in uu iga rido suhayl nin oo muxadisiintu waxay jecel yihiin asaaniidda caaliga ah oo rijaashoodu ay yar yihiin sanadka hadda sufyaan uu haystona waa sufyaan can suhayl can ilqacqaac can abiihi can abi hurayrata waa imis marka suhayl baan waxaan ka rajeeyey buu leeyahay inuu nin iga rido oo uu sanadku maalan noqdo sufyaan can ilqacqaa waxaan leeyahay sufyaan sanadka awal uu haysay sufyaan wuxuu yahay suhayl can camrin can ilqacqaaci can abiik saasuu haystay marka suhayl baa wuxuu ka rajaynhayaa abu suhayl ba sufyaan baa wuxuu suhayl ka rajaynhayaa inuu sanadkan dheer mid ka tuuro oo sanad gaaban uu uga waramo xadiidka oo hal ninna uu ka rido qaala sufyaan wuxuu leeyahay faqaala suhayl wuxuu yidhi samictuhu min aladii samicahu minhu abi waxaan ka maqla buu leeyahay ninkii uu aabbahay ka maqlay meeshii marka uu rajaynayay inuu nin ka tuuro labuuba ka tuura marka suhayl wuxuu leeyahay aabbahay kaaga warrami maayee aabbahay ninkuu ka warramay xadiidkaas oo ka wariyey aman anugu la kulmay oo aan kaaga warramayo xadiidka idan marka sufyaan wuxuu doonahayey inuu sanadku hal ka dhaco laakiin suhayl laba dhan buu tuura marka oo sanadkii wuxuu noqday sufyaan can suhayl ninkaasuna waayo can caطaa can tamiim awal hore marka sanadku wuxuu ahaa lahaa sida sufyaan uu haystay sufyaan can suhayl can camrin can ilqacqaaci can abiika yacni abi saalix can caطaa can tamiim saasuu ahaa lahaa sanadka saasuuna haystay sufyaan marka nin inuu iga tuuraan damcuu leeyahay labuu ka tuuray sanadkii marka muxuu noqday sufyaan can suhayl can caطaa oo ah shiikhii suhayl shiikhii abu saalix ya caطaa shiikhii abu saalix waaye haddeerna suhayl baa si toosa wax uga warinaya uma wuxuu leeyahay samictuhu min aladii samicahu minhu abi yani xadiidkan waxaan ka maqlay ninkii uu aabbahay ka maqlay wa kaana sadiiqan lahu bishaam ninkaasuna wuxuu ahaay sadiiq uu leeyahay abu saalix oo shaam uu ku lahaa marka sanadkii markii uu gaabtay wuxuu noqday sidaas uma xadaanaa sufyaan uma xadaana yaa dhahaya moxamed ibn cabaad almaki waa la dhaheen ardaygii sufyaan uma xadaanaa sufyaanu can suhaylin can caطaa cantami suhayl marka aabbihiis ma sii marin hadda soo ma aragtiin suhayl aabbihii ma sii marine aabbihii shiikhiisiyuu si toosa uga wariyey marka uma xadaana sufyaanu can suhayli can caطaa bni yaziid can tamiimi اdaari caطaa marka waa caطaa ibnu yaziid alleythi almadani min ahaaliثa can tamiimi daari waa saxaabiga la yidhaahdo waa saxaabi nebiguu wax ka wariyey bes nin saxaabi ah haddii la yidhaahdo oo nebigii wax ka wariyey waa kuma waa tamiim daari ma muxuuna ka wariyey nebigu xadiiu aljasaasa ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala addiinu nasiixa diinku waa nasiixa qulnaa waxaan ku nidhi liman yuu nasiixa u yahay qaala nebigu wuxuu yidhi lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati اlmuslimiin wacaamatihim intaasuu nasiixa u yahay alimaam moxamed ibnu nasrin almarwasi wuxuu leeyahay jamacat haadihi اlkalimatu kula khayrin yubtagaa wayu'maru bih wa kula sharin yutaqaa wayunhaa canhu waa kelimad marka aad iyo aad u macaani badan oo aan hal kelimo laga cabiri karaynin kelimadan iyo maalan falaax oo kaleeto waa kelimad aada u macaani badan marka hal kelimo u dhiganta oo la eg lama heli karayo ayib marka diinkii o dhan wuxuu ku soo koobmay annasiixa wuxuu ku xasrisan yahay diinkii nasiixa nasiixadaas marka waa nasiixo ku saabsan allah kitaabkiisa ku saabsan rasuulkiisa ku saabsan muslimiinta madaxdooda ku saabsan iyo muslimiinta oo dhan ayib nasiixadu marka waxa weeyaan macnaheeda un saafi noqosho waxaa la yidhahaa nasaxtu lcasala markii casalka aad ka bixdo shamaca iyo waxyaalaha kaleeto ayaa la yidhaha nasaxtu lcasal waa saafi noqosho marka diinku waa saafi noqosho yaa saafi loo noqonayo allah kitaabkiisa rasuulkiisa muslimiinta madaxdooda iyo caamadooda waxaa markaa fasirka ugu muhiimsan iska leh moxamed ibnu nasrin almarwasi jamiicu shuraaxi alxadiid isaga ayay ka soo qaateen isaguna dad uusan magacaabinin ayuu ka soo qaaday oo uu ibhaamiyo wuxuu yidhi qaala bacdu ahli اlcilmi wallah aclam bacdigaas waxa uu yahay laakiin kadib tafsiirkaas uu soo naqliyey wuxuu ku soo naqliyey kitaabkiisa la yidhaahdo asalaa tacdiimu qadri asalaa ayuu ku soo naqliyey marka jamiicu shuraax lilaxaadiid tafsiirkaas bay soo qaateen oo ay aad u soo naqliyeen oo aad u cajabgeliyey wuxuu leeyahay marka khulaasadeedu waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa naasix qofku inuu u noqdo macnaheedu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku farad yeelay inuu la yimaado waxa uu ka xarimana uu ka fogaado haddii ay iska hor imaadeen qofku waxa uu jecel yahay iyo waxa uu rabbigiisu jecel yahana uu hormariyo waxa uu rabbigiisu jecel yahay intaasuu kusoo gaabiyey waana sii sharxo wuxuu yidhi sharax badan bay leedahay laakiin khulaasadeedu waa intaas sharaxiyuu sii dheeriyey marka waxa uu yidhi nasiixada ku saabsan kitaabka ilaahay waa in aada loo jeclaadaa qadarkiisa la weyneeya la ysku dayaa in la fahmo kadibna aada iyo aad loogu tataloogu tadaburo macaanidiisa markii qofku uu akhrinayo uu isku dayo inuu wax un ka fahmo markii uu fahmona uu isku dayo waxa uu ka fahmay inuu dabaqo nasiixada kitaabka ilaahay khulaasadeedu waa intaas ayb nasiixada rasuulka wuxuu leeyahay waa in qofku karaankiisa uu isugu geeyo daacada rasuulka iyo u gargaaridiisa oo maalkiisa uu ku bixiyo haddii uu rasuulku u baahdo maalkiisa oo waxa uu jecel yahay uu aad ugu degdego markii uu rasuulku dhintona uu sunnadiisa dalabkeeda ku dadaalo akhlaaqdiisa uu baaro rasuulka aadaabtiisa uu baaro amarkiisa u weyneeyo uu ka xumaado ama uu ka xanaaqo qofkii sunnadiisa waxaan ahayn sunno ka dhigtaa oo uu jeclaado qaraabadiisa xididkiisa saxaabadiisa hal saac qofkii la saaxiibay uu jeclaado oo uu isku shabbaho rasuulkii dharkiisa iyo waxa uu jeclaa jiray qofkii marka nacab saxaabadiisa rasuulkii naasix uma ah sida raafidadoo kale rasuulkii saxaabadiisay jecel yihiin marka ma dhici karto caqlan wa sharcan qofkan waa jeclahay naasix baan u ahay laakiin dadka uu jecel yahaa nacbahay oo cadow ii ah waa tanaaqud mana dhici karto marka raafidadu waxay ku dhaceen rasuulkii nasiixadiisa oo ah in ay saxaabadiisa jeclaadaan saxaabadiisa ayaa waxay u tahay cadowga koobaad subxaana allah dadka muslimiinta madaxdooda nasiixada ku wajahan waxay tahay in la jeclaado daacadooda yacnii inay ilaahay adeecsan yihiin in la jeclaado oo ay hanuunsan yihiin oo cadaalad ay leeyihiin oo la jeclaado ummaddu inay ku kulansan tahay asaga ee aysan furqa ku hoos noolayn dadka madaxdooda ah waa qofku inuu karaahiyeysto ummaddu inay ka kala tagto ninka madaxda ah waa inuu karaahiyeysta maa sha allah dadka wixii nafsadooda ay ugu jirto masaalix khaasoo ay jecel yihiin laakiin wixii masaalix caama lama jecla qofka marka qalbigiisa uu nadiifka yahay oo naasixa ah ninka madaxda aho muslimka ah waa inuu jeclaadaa dadku inay ku kulansan yihiin maamulkiisa iyo madaxtinimadiisa oo uu karaahiyeysaa dadku inay ka kala yaacaan oo qofku uu diin ka dhigtaa markiiba ilaahay adeecsan yihiin inuu adeeco oo uu nacaa ama uu dhibsadaa ninkii ka hoos baxo oo isku daya inuu ku jabhadeeyo intaasuu kusoo koobay annasiixa liaimati lmuslimiin waxa uu yidhi xubu taacati misaan loo dhihin nin asagaa hadalka dhinaciisa ka wataa naskiisaan akrin wa ama anasiixatu liaimati lmuslimiina fa xubu taacatihim wa rushduhum wa cadluhum wa xubu ijtimaaci اlummati kullihim wa karaahiyatu iftiraaqi اlummati calayhim والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله marka waa caqliyaad ka soo horjeeda caqliyada sharciga ee ku saabsan madaxda caqliyada jabhadaynta wax maslaxo adduunyo ama mid aakhirona ma xaqiijiso jabhadaynta haddii dadku ay nusuus maqlaanna waxaad dhici karta nusuusa inayna aada u fahminin laakiin markay waaqic u arkaan ayay aada u fahmaan waaqicina waxaan u malayn aad baa looga dheergsan yahay waxa uu yidhi waama anasiixatu lilmuslimiina faaan yuxiba lahum maa yuxibu linafsih wayakrahu lahum maa yakrahu linafsih wayushfiqa calayhim wayarxama sagiirahum wayuwaqira kabiirahum wayaxzana lixusnihim wayafraxa lifaraxihim وأn يحiba صلاaxaهm وأlfatهm وdawاama النicm عalayهim ونusratهm عalى عaduوihim وdafca kuli أdan وmakruuhin cam dadka muslimiinta dhammaantooda nasiixada loo hayaa waxay tahay inuu la jecel yahay nafsadiisa waxa uu la jecel yahay oo uu la nacab yahay waxa uu nafsadiisa la nacab yahay oo uu u naxariistaa midkooda yar uu u naxariistaa midka weyn u weyneeyaa waxyaalaha xusni geliya asaguna inuu xusni ka galo waxyaalaha ay ku farxaan oo ku farxo oo uu jeclaado salaaxooda oo uu jeclaado inay iswaafaqsan yihiin oo isfahamsan yihiin oo nicamta ilaahay uu siiyeyna ay baaqi u noqoto oo cadowgooda uu ugu kaalmeeyo iska celintiisa oo wax kastoo dhibaato ama makruuhana uu ka fogeeyo dadka muslimiinta ah dhammaantoodna naseexada ku saabsan waa intaasuu ku soo gaabiyey xadaanii muxamed bnu xaatimin waa muxamed ibnu xaatim waan soo marnay qaala xadaanaa ibnu mahdi cabdiraxmaan ibnu mahdi waan soo marnay qaala xadaanaa sufyaan cabdiraxmaan ibnu mahdi hadduu sufyaan ka dambeeyo waa sufyaan thawri xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu saciid athawri can suhayl ibni abi saalixin can caطaa ibni yaziid alleyfi waan soo marnay can tamiim addaari can الnabiy sal ا slm bimilihi bimilihi bimilihi damiirkaas agee loo celin bimili bmil xadiiث muxamed ibn cabaad wey muxamed ibn cabaad yuu wax ka qaatay sufyaan maya sufyaankaasu marka waa inuu noqdaa ibn uyayn ibn cuyayna inuu noqdo marka muxamed ibn cabaad iyo ibnu mahdi ay wax ka qaateen markaan sufyaan riwaayadii hore markayay ahayd riwaayat moxamed bn cabaad can sufyaan riwaayada mutaabicada ah yay la mid tahay markaas riwaayada moxamed bn cabaad xadaanaa umayat bnu bistaam waan soo marnay qaala xadaanaa yaziid waan soo marnay yani yaziida bna zurayc qaala xadaanaa rawxun wahuwa bnu lqaasim qaala xadaanaa suhayl can caطaa bn yaziid samicahu wahuwa yuxadiثu abaa saalix soo ma aragti marka samicahu suhayl weeyaan samicahu yani samica suhaylun caطaa ibna yaziid wahuwa yuxadiثu abaa saalix markaa suhayl abuu saalix meeshii suhayl uu ka wari lahay abu saalix oo aabihiis ah ee wuu joogay majliskii uu caطaa ku akrinaayo xadiid oo uu suhayl u akrinayay marka wuxuu la sinan yahay abusuhayl aabbihiis abu saalex samicahu yani samica suhaylun caطaa wahuwa yuxadiثu abaa saalix can tamiimin idaari can rasuuli lah sal slm bimilihi waaya xadaanaa abu bakr bn abi shayba aan soo marnay qaala xadaanaa cabdulaahi bn numayr aan soo marnay abu usaamata xamaad ibnu usaamata can ismaaciila bni abi khaalidin waan soo marnay can qays waa qays bnu abi xaazim abu cabdillahi albajali mukhadra min athaaniya waa ninka la yidhaahdo taabiciinta dhammaantood nin isla haysta riwaayat alcashara almubashariina biljanna qays kaliyaha ka jira alcashara waxaa wax ka wariyey dhammaantood qays kaliya min ataabiciin can jariirin waa jariir bn cabdillah albajali qaala baayactu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam calaa iqaami الsalaa waxaan kula mubaayacooda rasuulka salaada toosinteeda wa iitaa'i zakaati iyo zakada bixinteeda iyo wa nusxa likulli muslimiin muslim kasta inaan u naseexeeyo xadaanaa abu bakr bn abi shayba wa zuhayr bnu xarbin wabnu numayrin qaluu xadaanaa sufyaan can ziyaad bni cilaaqata ziyaad bni cilaaqata abu malik alkuufi min ahaaliثa أنه سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح, على النصح لكل مسلم حدثنا سريج بن يونس وسريج بن يونس بن إبراهيم أبو الحارث البغدادي من العاشرة ويعقوب الدورقي ويعقوب بن إبراهيم بن كثير أبو يوسف الدورقي من العاشرة قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية عن صيار عن صيار بن وردان أبو الحكم العنزي من السادسة وشيمة من السابعة عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن جرير بايعت قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعن رسولك كما بايعودي مقل إيا أطيعي ذاتك مدحضة فلقنني وحو إن لقنا رسولك فيما استطعت wixii aad karaydo wixii aduu aa karaydo baycadu waxay noqon marka baayactu nabiga sal slam ala samci waaaca fii ma staactu wanusxi likuli muslimiin iyo muslim kasta inaan u naseexayo qaala yacquubu fii riwaayatihi xadaanaa sayaar waxaa xadiidka isla wariyey sayaar waxaan leeyahay surayj iyo yacquub waxaa isla wariyey surayj iyo yacquub nuqtada ku jirta marka maxay tahay muslim inuu soo celiyo riwaayada yacquub oo u yidhaahdo qaala yacquubu fii riwaayatihi qaala yacni hushaym waaye xadaanaa sayaar hay nuqtadaas maxay tahay waxay tahay cadayn ah hushaym maadaama uu mudallis yahay tadliiskiisuna daran yahay riwaayadii surayj waxaa ku jirtay hushaym can sayaar laakiin riwaayada yacquub waa hushaym xadaanaa sayaar intaas u soo celiy saxaabigaas markaa jariir bnu cabdillaahi rasuulka wuxuu kula mubaayacooday annusxa likulli muslim arrinkaasna waa dabaqay fii xayaatihi radia allaahu canhu waxa uu wariyey ibnu xibbaan fi lmucjam alkabiir wuxuu leeyahay waxaa is soo raacay jariir bnu cabdillaahi iyo mowlan lahu suuqa basray imaadeen markaasuu wuxuu yidhi meeshaa intaa istaagto faras ku cajabgeli haddaa aragto ii soo iibi meeshaana joogaya kadib buu wuxuu arkay jariir faras cajabgeliye markaasuu ninkii wuxuu ku yidhi intuu u yeehi wuxuu yidhi faraskaas ninka acraabiga u wato iisoo iibi ninkii mowlaha ninkii intuu u tagu wuxuu yidhi faraskan waan kaa iibin waxaan kaa siinahay saddex boqol markaasuu yidhi maya faraskaygu saddex waa ka badan yahi markaasuu wuxuu yidhi nin saaxiibkay oo meeshaas jooga aan isula tagno waa isu soo raaceen acraabigoo faraskii hogaaminhaya iyo mowlihii jariir markaasuu wuxuu yidhi ninkii acraabiga ahay ninkan aa faraskan iga baayacay saddex boqoluna iga baayacay aniguna waxaan ku yidhi saddex boqol faraskaygu waa ka wanaagsan yahay ee adugu maxaad u aragtaa markaasuu yidhi haa saddex boqol waa ka fiican yahay faraskaada ee shan boqol ma ku gadaysaa markaasuu yidhi haa markaasuu faraska intuu fiiriyo wuxuu yidhi faraskaadu shan boqol waa ka fiican yahay lix boqol ma ku gadaysaa markaasuu yidhi haa markaasuu misana intuu fiiriyo wuxuu yidhi faraskaadu lix boqol waa ka fiican yahay toddoba boqol ma ku gadaysaa markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi misana faraskaadu toddoba waa ka fiican yahay sideed ma ku gadayda haa buu yidhi sideeddii uga gaday sideeddii buu la dhaqaajiyey mawlihiisu wuxuu ku yidhi marka sow ma ogid aan rasuulka kula mubaayacooday annusxu likulli muslim hadduu saddex boqol aada u gaartay oo uu ogolaa boqol inaad ugu darto maxaad ugu dari weysu yidhi aniga igu keentay hadduu aniga yidhaahdo maxaad aragtaa waa inaan nusxi istaagu yidhi marka oo meesha u dambayda aan uga qabtay uu yidhi sicir radia allaahu canhu ayib baabka ku xiga waxa weeyaan baab haamishka igu qoranta aniga baab laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min qaala xadaanii xarmalatu bnu yaxyaa بن عبد الله بن عمران التجيبي عن صومرني قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المصيب يقولون قال أبو هريرة لبدا أسمر كتابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يا سعيد بن المصيب وحيليهين قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ما زنيستو نينكا زنيستا مركا أو زنيسان هي إساقو مؤمن أه طيب كتاب الإيمان با كجرنا وحي إيمان أه إنو شاغو أحاديث تيدوية وحي إيمان كسو هرجيدة وكفر أنا وإنو كان maxaa yeelay waa laba shay oo iska soo horjeeda haddii kufri la sheego waa iimaan inuu jiraa haddii iimaan la sheego waa inuu kufri jiraa ayib meeshaan marka wuxuu leeyahay nebigu sala alla cly slam ma zinaysanayo ninkaa wax zinaystaa markuu zinaysanayo isagoo mu'mina haddii marka iimaankii loo diiday muxuu ku dhacay kufrigu ku dhacay kafara ninka zaaniga ah kafara haddii iimaan la waayo maxaa soo baxahaya kufr ayib walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mumin ninka saariqa ahu wax ma xado xiina yasriqu marka uu xadahayo wahuwa mumin haddii iimaan uu waaye isagana saariqi muxuu noqday kafara walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabuha wahuwa mumin ma cabo khamrada markuu cabahayo isagoo mu'mina shaaribu lkhamri markii uu khamrada cabahayo mu'min ma ah muxuu yahay kafara ayib intaas waxaa wariyey saciid iyo abu salama qaala bnu shihaab faأkhbaranii cabdulmalik bnu abi bakr bni cabdiraxmaan ana abaa bakrin kaana yuxadiثuhum haؤulaaء waxa uu uga waramayay marka riwaayo kale uu keenay ibnu shihaab oo ah cabdulmalik بن أbي bkر بن cبدiرحمaن بن xاrث بن هiشhاaم أنa أbaa bakri وaabihii kaana يuxadiثuهm inuu u sheegahayay haؤuلaaءi الكلimaat maxay yihiin laa yزنi زاني laa ysرق الsاarق laa yشhرب الخمر kaana يuxadiثuهm haؤuلaaءi عan أbي هurayرة ثuma yquul abu bakrkii marka wuxuu dhahayay وkaana أbu هurayرaةa yulxiqu macahuna waxa uu ahay abu hurayra inuu haleeshiinhayo kelimaadkaas tan walaa yantahibu nuhbatan daata sharafin yarfacu اnnaasu ilayhi fiiha absaarahum xiina yantabiha wahuwa mumin taasuu haleeshiinayo ayib min kiisa abi hurayra miya mise waa min riwaayatihi min riwaayatihi waayo oo marka waxaa ka muuqataa saciid iyo abu salama intaas hore bay abu hurayre ka hayaan abu bakarna wuxuu ogaaday inay runtii intaas ka hayaan laakiin abu bakar maca daalika ziyaado ayuu ka wariyey ziyaadada maxay tahay waa kelimadan dambe w kelimadan dambe marka iska leh waa riwaayatu abi bakrin can abi hurayrata marka maadaama saciid ibnu musayib iyo abu salama ay ka warinayeen abu hurayre kelimaadkaas hore isagana uu kelimo kale ka hayo ayuu ku daray oo wuxuu leeyay abu hurayra wuxuu raacinayay kelimaadkaas midan ma mid asaga kiiskiisa ka timida maya waa riwaaye marka riwaayada abubakar baa ka marka badan riwaayatu saciid iyo abi salam ayib walaa yantahibu ma dafo nuhbatan mid la dafo daata sharafin ee sharaf iyo qiime leh yarfacu nnaasu ay dadku u taagaan ilayhi ninkaas wax dafahaya fiihaa nuhbadaas absaarahum indhahooda ay u taagaan xiina yantahibuha markuu dafahayo wahuwa mumin saw mumin ninkaa marka wax daf dadka ka siista markuu wax dafahayo mu'min ma ah muxuu yahay kaafir ayib shuraaxda axaadiidta axaadiidtan iyo kuwo la mid ahoo soo socda markay sharxayaanay mataahaad badani galaan macnuhun intaas waa ka sahlan yahay marmare waxay leeyihin maya ninkii istexlaashada waayo haa ninkii istexlaashada marka nuhbadii ama zinadii ama sariqadii ama khamradii waa kaafir billaah ulajeedadu saas maaha mataahaad badan bay galeen arrinkuna intaas waa ka dhow yahay waxa weeyaan alkufru kufraan kufrun akbar wa kufrun asar waxyaalahan marka meesha noogu imaan doonaa waa kufr laakiin hal huwa alkufru aladii yukhriju can iddiin maya ma ah waa kufru duuna kufr waa in la yidhaha marka kufri weeyaan waxa nuhbada waa kufri zinada waa kufri sariqadii waa kufri nuhbadii waa kufr waa in la yidhaahda waxa soo socdo tirada ka badana sidoo kale waa kufri baa laleeyahay laakiin hal huwa alkufru billaah la waa kufrun duuna kufrin magacaasna waa in la siiya wixii sharcigu kufri ku tilmaamay waa in lagu tilmaamay marka shuraaxdu meelaha ay marmarahayaan iyo waxyaalaha ay xoogaa ta'wiilinhayaan iyo macaani baciida waayo mana loo baahna waa shay aada u sahlan tasawurkooda iyo fahmigooda waxaanoo dhan waa kufri waayo sharcigaana kufri ku tilmaamo waa in kufri lagu tilmaamo laakiin iyaaka inaad dhahdo waa kufri akbar oo diinka looga baxayo taas diin khawaarij waay marka maya marka ta'wiil iyo tawjiih iyo tacab uma baahna waxaanoo dhan waa kufri walaakin waa kufrun duuna kufri madhabka salafkuna saas waaye tafsiirka axaadiian iyo wixii la mid ah tafsiirka saxiixa ah oo salafku ay axaadiistan ku fasireen haakada استحلال iyo wax la mid ah in lagu tawjiiho uma baahno وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن صمرني قال حدثني عقيل بن خالد بن أبي عقيل عقيل ابن خالد ابن أبي عقيل كان هو بضم العين كان ضمنه وفتح العين الأهلي أبو خالد من السادسة قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني fiir ibnu shihaab marka marna abubakar buu toos wax uga warin marna wiilkiisa cabdilmelik wax ka warin ziyaadadaasna waxaa iska leh oo riwaayatan u leh abubakr ibn xaarif min hishaam عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني زاني واختص الحديث حديث أيوم مري يذكر حديث كيبو شيغا هيا oo ahaa laa yazni laa yasriq laa yashrab maca dikri nuhba isagoo sheegay nuhbadii nuhbadiina ku daray walam yadkur daata sharaf riwaayadan dambe marka oo ibnu shihaab uu abubakar tooska ugu waariyey daata sharaf lafdigaas kuma jiro qaala ibnu shihaab marka ibnu shihaab xadiidka qiطco ka mid ah wuxuu ka hayaa nin iyo aabbihi qidco ka midana saciid iyo abu salamu ka haya waa la fahmay sidaasum qaala ibnu shahaab riwaayadii gaabneedu hadda u laabtay marka oo yaa iska lah riwaayada gaaban saciid iyo abu salam قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة إلا نهبة كما جرته حديث إيش؟ سعيد أبو سلمة كما جرت وحدثني محمد بن مهران الرازي الجمال وأبو جعفر الرازي من العاشرة قال أخبرنا عيسى بن يونس إسرائيل بولنا وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ومن الثامنة قال حدثنا الأوزاعي وصامر عن الزهري عن المصيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن intaan oo dhan mar marna zuhri waa kala qaadqaaday marna waa isku dari saddexdii isku dar hadda marka can ilmusayib wa abi salamata wa abi bakr bn cabdiraxmaan bn xaaris bn hishaam can abi hurayra can nabi sal slam bimithli xadiidi cuqayl can الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ذكر النهبة مر هدي أبو بكر كجرة وإن النهبة دي أنا جرتها صمة مع ذكر النهبة أو ذكر النهبة ولم يقل ذات شرف حدثني حسن بن علي الحلواني وصام برني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو يوسف المدني من التاسعة قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب وعبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب أبو طالب المدني من السابعة عن صفان بن سليم وصفان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري من الرابعة عن عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد ومن الثانية وحميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري من الثانية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثي لوائمه حدثنا قتيبة عن صمرنا قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردية عن صمرنا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري لما كل هؤلاء يا وين
علاء بن عبد الرحمن وابن
طيب كل هؤلاء يعني همام بن منبه مسانا كرسي صعب عطاء بن يسار حميد بن عبد الرحمن كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء غير أن العلاء وصفان بن سليم ليس في حديثه ما يرفع الناس إليه فيه أبصارهم كما جري وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم أصلا ماشي أي كرؤوا تاج هيان مؤمنين تندهودا فيها في النهبة وهو حين ينتهي بها مؤمن سوى مركي ضفى هيون مؤمن ويه وزاد همام كوي وزاد يعني همام ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن غنيمدي وحكحد مايو متكين مركا وحدها هي اسقو مؤمنة الغلول من الغنيمة محي نقطة مركا أيضنا ها كفر فإياكم فإياكم ما يندقها هيا ويندقها هيا حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي محمد بن إبراهيم أبو عدي إبراهيم كاس أبو عدينا عن شعبة شعبة بن الحجاج عن سليمان سليمان كاس سليمان بن مهران الأعمش عن ذكوان و أبو صالح الصمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد توبتنا انت هسكدي قفك وقفت سنتا حدثني محمد بن راسين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن العمش عبد الرزاق صح سفيان هذا وحكا وياهي سفيان الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبة باب ليس من الإيمان أخلاق المنافقين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن النمير أبواب تاسمرك هوامش كي يقول قرينين هوامش تانك آخرين أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن النمير وصومرني قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن نمير قال حدثنا أبي وعبد الله بن نمير ها؟ محمد بن عبد الله بن نمير يوحك ورنها يا أبيه عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال مسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش وأصدق عليه وكيع عن سفيان وثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عبد الله بن مرة الهمداني وصوم مرني عن مسروق بن الأجدع وصوم مرني عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه أفر ننكي أي كجران كان منافقا خالصا وهو نقولها منافق خالصا ومن كانت فيه خلة منهن ننكي أي كجرتو صفة هو كمد أه كانت فيه خلة من نفاق وها كجريسا أرن نفاق أه حتى يدعها إلا أكتوه محيين أفرت إذا حدث كذب مركي sheekaynhayo been buu sheegi waidaa caahada qadara markii uu ballan bixiyona waa burin waidaa wacda akhlafa markuu ballan markii uu waxyabooho ama uu wax ballan qaadona akhlafa waa ka laabanhaya waidaa khaasama markii uu doodana fajara fujuuruu samaynhayaa xaqii buu cagta saarahaya ma agtar hada laba qof markay khusuumo isla gasho laazim midaa fujuur samaynhay fujuur wax walba oo xaqii uu ku cadaalahay xagtuu saarahay غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة هدي أي كجرت خصلة منهن كواس كمذا كانت فيه خصلة من, من النفاق طيب حديث كان نفاق بو شيغا نفاق اللغة وحا ليرا خداع شرعنا وحو قيب سما لبو النفاق الأكبر الاعتقادي والنفاق العملي سيدو كلا شراحد waxay u badan yihiin inay meel soo marmaraan aan loo baahnayn macnuhuna waa sahlan yahay aad buu sahlan yahay waxaan waxaa la yidhaha nifaaq baa la yidhaha qofkii waxaas ku jirana waa munaafiq laakiin munaafiq nifaaq akbara miya maya waxaa la yidhaha annifaaq اlcamali xadiidkan marka wuxuu sheegay afar shay markii uu sheekaynahay been buu sheegay waxaa la yidhi munaafiq waay marka ninkaas laakiin almunaafiq aladi fi darki اlasfali miya maya ayb waidaa caahada gadara markii uu mucaahado sameeyo waa jebinhaya mucaahadadaas ilaahayna wuxuu amray in mucaahadada la dhowro waawfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula cuhuuddaasu haddii ay muslimiin u dhaxaydo waa shadiid jebinteedu haddii muslimiin iyo gaalo ay u dhaxaydona in la jebiya ma bannaan ayib midda ku xigtaa waidaa wacada akhlafa haddii uu wax ballan qaadona waa ka baxayaa ballankaas laba qaybood weeyaan taas markuu ballanka qaadahayay haddii qalbigiisa ay ku jirtay waxaas inuu hadda afka ka dhaho oo uusan fulinin waa midda xadiidka uu tilmaamayo waana nifaaq laakiin haddii qalbigiisa ay ku weyneed waxaan uu ballan qaadayo inuu fuliyo ee kadib markuu arrintiisii fiiriyey ay ku adkaatay mumkin waa ka leex kara markii waan niyeysnay ficlan laakiin hadda ma kari karo ma xadiiska miduu tilmaamayo marka midaas ma ah midaas ma midaas waa mushkilad male waidaa khaasama fajara haddii uu khusuumo galona fujuuru samaynaya marka waa nifaaq iyaduna xoogaa shilimaada haddaad dood ku gasho ee fujuur a ku gasho waxaa ka weyn xoogaaga shilimaadka helitaankiisa fujuurka a ku dhacday oo ah nifaaq ayib xadaثna yaحya bnu ayub almaqaabiri abu zakariya waan soo marnay qutaybaة bnu saciid wlafdu liyaحya qaala xadaثna ismaaعiil bnu jacfar waan soo marnay qaala akhbaranii abu suhayl waa maalik adeerkiis abu suhayl waa naafic bnu malik bni abi caamir can abiihi waa malik bn abi caamir can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ا slm qaala aayaة اlmunaafiqi ثalaaث idaa xadaثa kadaba xadiidka abi hurayra marka masaladan waxay ka waafaqsan tahay xadiidka cabdillaahi bni camrin aan hadda soo marnay waidaa wacada akhlafa waa iska waafaqsan yihin laakiin xadiid abi hurayra wuxuu soo ziyaadiyey waidaa tumina khaana waidaa tumina khaana haddii ammaano loo dhiibo waa khiyaanaynaya waa marka qofkii ammaano loo dhiibtaa waa inuu sideedii u gutaa waa inuusan khiyaanayn haddii kale nifaaqu ku dhacaya saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaa ka sugnaata inay leeyihiin nifaaqaan isaga cabsanayna waxa uu wariyey bukhaari can ibni abi mulaykata qaala adraktu ثalaaثiina min asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu alay wasalama kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsihi mid kastaana nifaaq ayuu nafsadiisa uga cabsanayay nifaaq akbara miyay ka cabsanayn maya kanay ka cabsanayn kan waa in adab isaga wardiyey say saxaabada uga cabsanaayeen ka badan waa inaan uga cabsano xadaثna abu bakr بن إسحاaq wa mحamed بن إسحاaq الsاkani min الxaadiyaة caشhaرة qaala xadaثna أخbarana بن أbi maryam wa سacيid بن xakم بن mحamed سacيid بن أbi maryam min الcaashirة qaala أخbarana mحamed بن jacفar qaala أخbarani الcلاء بن cabdالرحman بن yacquب mowlى الxurqةi min الkhamiسaةi weyaan can أbihi و cbdالرحmaan بن yacquub min الثaaliثaةi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu الlahi sal ه slm min calaamati اlmunaafiq munaafiq calaamadiisa waxaa ka mida alaaث idaa xadaثa kadaba wإida wacda akhlafa wإida tumina khan qaala muslim xadaثna cqbaة bn mukram alcami waan soo marnay min axaadiyaةa caشhara qaala xadaثna yaxya bn mxamed bn qays abu zukayr min aلhaaminaةi قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام هما صوم وصلى الدكاد وزعم أنه مسلم أما هشاك منافق وهي لكن نفاق أصنة نفاق عملي وحدثني أبو نصر التمار أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد بن نصر أبو يحيى وعبد الأعلى ميا أبو نصر التمار وعبد الملك بن عبد العزيز القشيري من التاسعة وعبد الأعلى يعني عبد الأعلى بن حماد بن نصر أبو يحيى النرسي من العاشرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وداود بن أبي هند القشيري أبو بكر من الخامسة عن سعيد بن مصيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم باب من قال لأخيه يا كافر قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله صمرني وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن عمر وصمرنا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكفر الرجل أخاه hadduu gaalaysiiyo ninku walaalkii oo u yidhaahdo kaafir baa tahay faqad baa'a bihaa takfiirintii waxaa la laabanhaya axaduhumaa midkood midkood baa la laabanhaya yaa kaafir hadduu yidhaahdo midkood baa la laabta midkood baa hadduu ninkaasu marka uu kaafir yahay jawaaba yahay hadduusan kaafir ahayna ninka sidaas u hadlaa kaafir ah kufri billaahi miya maya waa kufr camali aydan macnadeedu waa sahlan shuraaxda axaadiistana wax badan arkaysaa oo xagga mar u ordi oo xagga mar u ordi xagga mar u ordi Waa sahal waayo kufri waayo laakiin waa kufrun asqar وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرئ ننكي قال لأخيه كير هذا يا كافر فقد باء بها بالكلمة وحال الله بنا أحدهما متكود با كافر نقنا إن كان كما قال هدي أوي هاي سيدا أويري فلا بأس وكافر وهي wailaa rajacad calayh haddii kalena kii yiri ay ku soo laabatay asaga kaafir ah marka hadduu kaafir ku yidhaahdo nin aan kaafir ahayn isaga kaafir ah isagaa marka ku dhacay markaas kabiira min kabaa'ir dunuub kufriga asqarka ahu culimmadu waxay leeyihin xitaa waxaa la dhihi karaa kabaa'iru dunuub baa kasii shiddo badan wixii sharcigu uu kufri ku tilmaamay xadiidkan marka xifdi buu ku jiraa riwaayada noogu dambayda hadda حفظك كجرت هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم